shirkii higsigii qarni jirka iyo qaban qaabiyeen golaha dhaqaalaha qaranka iyo ka furay magaalada muqdisho kaasuu isu furi wasiirka hanaanada howlaha dhartiyo daaq xukuumadda federaalk soomaaliya oo iyo gobrow kuweyiin dhammaan wasaaradaha ku shaqeeya horumarka dhagaalaha heer federaal iyo heer dowlad goboleeda sidoo kale shirkii waliba ku qeyb galahaya wasiiro ku tirsan xukuumadda soomaaliya mataliyaha madaxweynaha dhiniga dhaqaalaha madaku dareera dowlad goboleedada iyo jaamacadaha dalka ururada bulshada ganacsato iyo rugta ganacsiga soomaaliyeeda agaasimaha guud ee golaha dhaqaalaha qaranka doctor xasan hoosow oo unkureen ku hadleena sheegeen in shirka kulanka tarigale in lakukudooda qeybto lasaarooka dalka
wadan dakli qeybaha saro dakliga dhaxale inta wada ugu baahan yahay waa garan karnaa laakiin intaan hadda haysano qiimeynaan ku samaynay wejigii labaad cilmi baaris culusa la sameeyey buug waa qoran yahay wuu yaalaa dhammaantiin waa karsan kartaan hadda waxaan usoo gudubnay wareegii saddexaad oo draftigii waa diyaar laakiin waxaan rabnaa inta maalmaha soo socda waa lasoo bandhigi doonaa qubaradiin halkaan fadhiyoon dowladda keliya ka tirsanayn oo ka tirsan maxay ahayd hay-adaha kala duwan iyo ganacsatadoo dhan waxaan rabnaa istiraatiijiyada aan isniri waa lagu gaari karaa oo aan wada tashyadaas faraha badan gelinay inaad nala fiirisaan oo aad dhahdaan tan waa shaqayn kartaa tan ma shaqayn karto sababtaa waxaan rabnaa wax walbo meeshaas ku qoran waxaa idinka idinka yimaada inay noqdaan marka su-aalahaad isweydiinaysaan waxaa ugu muhiimsan qof walboo naga mid ah wadan qeybaha saroo dakliga dhexe leh maxay maxay kaaga dhigantaa haddaad tahay beeraley haddaad tahay ganacsato haddaad tahay dowlad maxay kaaga dhigantaa ubadkaaga maxay uga dhigantaa wadankan guud ahaan maxay uga dhigantaa waxaan rabnaa su-aalahaas jawaabahooda sidoo kale xirsiyo abdulli oo kumudhay aqoon-yahanada ku qeyb galay shirkana sheegtay in dadka waddooyinka muqdisho ka tuugso ay yihiin beeraleyda dalka annagaa xaalufin isku samaynay annagaa degaanadeennii kasoo guurnay oo magaaladii soo wada galnay marka meesha marka la cidleeyane waxay noqonaysaa saxaro camal oo aan qoyaan biyo ah lagu shubaynin oo aan la dhex soconaynin oo maaragta xoolihii aynan ku saxaroonaynin marka laba arrinba way jiri kartaa amnina way jiri kartaa maxaan ku idhahdaa dhaqaalo xumana way jiri kartaa markaan ka hadla marka dhaqaalo xumada dadka aad arkaysaan ee hadda magaalada xamar dhex joogo ee inta nambarka warqadda kusoo qortay dariiqyada taagan waa dadkii beeralayda ahaa dowladda waxaa laga rabaa meesha ay magaalada rabto inay ka habayso inay beeraha habayso in beeraha dib inta loogu noqdo wasaaraddii beeraha waynala fadhidaa wasiirka hanaanada howlaha dheertiyo daaq xukuumadda federaalk soomaaliya xasan eeley oo u furay shirkiya wasiir dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka asad cabdirasaaq ee dhanisho sheegay inay boqosana kuliyad isbitaalka deera doona horumar xayawaanka aad ujeedaan cawlka labka markii waxaa la yidhaahdaa lagu yaqaanaa cawshu xidigahay way xidigaysataa strategy bay leeyihin hadduu cawlka lab uu isku dayo inuu saarto caws cawlka dhidig waxaa la yidhahdaa xidiguhu arkaa hadduu arko in ay xidigahaasi xilli xun kusoo beegan yahay wuu ka degayaa because ilmaha dhalanayo ka fikiraya waa strategy marka strategy iyo fishin hadduu cawlkii uu ka fursan waayo nation miyaa ka fursan kara inuu mataqaana strategy la-aan ahaado bini aadamka haddaba individually inaa strategy u lahaato waay haddaa arta qof horumaray by accident ma aha wuu ka shaqeeyey higsiguu lahaa qofka hadduu si ogeyn meesha u socdo wax uu qaban karo ma jirto aniga waxay la tahay boqol sano ka bacdi sida aan noqon lahayd haddaan u fikirno in wax badan la qaban karo tusaale haddaan usoo qaato n t b-ga hadda nagu cusub oo aan wadno asiga naftiisaan u baahan meel fog oo aan sii hiigsano uu ku xiran yahay in la helo shan sano ka bacdi markii hadda n t b-ga shaqada adag la qabtay oo la sameeyo oo dalkan maalgashi badan iyo waxyaabo badan la sameeyo wuxuu u baahan yahay asiga naftiis meel kale uu kusii xirmay inuu helo marka waxay la tahay labada kun iyo lixdanka inay tahay muhiimad si guud dadkaas soomaaliyeed ugu fadhido boqol sano ka bacdi meeshii ay gaari lahaayeen oo la hiigsan lahaa ayna tahay dadka maanta meeshaan fadhiyo kuwo badan oo laga yaabo annaka aan ka midnahay ama qolo kale ka mid tahay inaysa gaarin laakiin ay noqoto wax raad cad oo aan ka tagna inay noqoto shirka waliba baa diiradda leka saaray in laslameedleka istaraatiijiyada walhasaarooka dalka ee qorashaha iigsiga qaranjirka lamada kun iyo lixdanka ee dalka salankheyla soomaaliya ku hormarsan dhiniga kaabiyaalka dhaqaalaga